أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsير sورة الأنعاam waxaan ku dhex jirnay aayad inay dalbadeen mushrikiinta mucjizo in xagga kore ay uga timaado oo ay weliba ku dhaarteen hadday timaado mucjizadaas inay rumayn doonaan allana uu noo tilmaamay hadday mucjizadaas loo keeni lahaa kuwa kabad cad oo dadka dhintay ay hadli lahaayeen malaa'igta hortooda la keeni lahaa wax walbana marka hortooda la keeni lahaa iyagoo kooxo kooxo ah maa kaanuu liyu'minuu ilaa an yashaa allah ma aynan rumayn lahayn buu alla yidhi kadibna yacni suuraddu waxay kasii hadashay nebi walbaa marka lasoo diro in cadow lala soo diraayey oo shayaadiinu linsi waljinni cadow looga yeelayey kuwaas oo iyaga marka hadallo qurqurxoon oo ay dadka ku kadiyaan qaarkood qaarka kale ay markaa u waxyoodaan nufuusta marka yacnii aan aakhiro rumayneyninna inay u hanqaltaagayso ayuu rabbi ka soo hadlay marka casharka aayadda boqol toban iyo afaraad buu ka bilaabmayaa marka macnahaasaa socday ayaa socdo qaala tacaala alla wuxuu yidhi afagayra allaahi ey qul dheh nebiyow afa gayra allaahi ilaahay wax aan ahayn miyaan abtagii aan aan jerinayaa oon yacnii dalbayaa oon doonayaa xakaman min jihati xakamin garsoore ahaan walxaal huwa isaguna alle alladii uu yahay allihii anzala dejiyey ilaykum idinka xaggiina alkitaaba kitaabka usoo dejiyey mufasalan xaal uu yahay mid la kala dhigdhigay waaladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aan siinay oo mu'minuu ahlilkitaab ah yaclamuuna way ogaanayaan way ogyihiin annahu qur'aanku munasalun la soo dejiyey inuu yahay min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyey bilxaqi xaal uu ku dheehan yahay xaq falaa takuunanna ha ahaanin haddaba min almumtariina kuwa shakiya ha ahaanin afa hayr allaahi abtagii waa maquulu qowl oo marka waxaa xadfan ay qul yani qul dheh nebiyow ayaa ku jirta meesha qul dheh afa hayr allaahi abtagii xakamaa marka abtagii mafcuulkeedu waa hayrallaahidaas hore xakamanna markaas tamyiis ayaa laga dhigaa xaalana waa ku bannaan tahay ay xaakiman waxaa kaloo bannaan hayrallaahida in laga dhigo hayrada in xaalo la ecraabo xakamanna mafcuul abtaqii looga dhigo oo markaas macnuhu ou noqdo afa hayrallaahi ilaahay heyrkiis xaal uu yahay miyaan abtaqii aan ka doonay aan doonayaa ma dalbayaa xakaman garsoore miyaan ka dalba oo xakamantaa maadaama ay nakiro tahay hayrallaahidaasna marka in xaalo ay tahay oo nakirada dambe ay xaalo ka tahay labadaas wejiba marka waa bannaan tahay iyo in la yidhaaha sidii marka horeba aan ku fasi aan ku laqbaynay afa hayrallaahi afa abtagii miyaan doonayaa hayrallaahi ilaahay heyrkii miyaan raadinayaa oon dalbayaa xakaman min jihati xakamin garsooro ahaan garsoore ahaan alla heyrkii miyaan dalbayaa ayb oo cid aan alla ahayn xaakim ka dhigan maayo waaye waayo isagaa masaalixdeydana yaqaano waxaa i dhibaayo iyo waxaa i anfacayo labadaba isagaa isagaa koobay isagaan marka ku caabudayaa inaan garsoore iyo xaakim keligiis aan ka dhigto laa ilaa hayrihi oo heyrkii marka uxugun tegi maayo walxaal huwa allana aladii allihii uu yahay anzala dejiyey ilaykum idinka xaggiina usoo dejiyey alkitaaba kitaabka mufasalan xaal uu yahay mid la kala dhigdhigay oo kala baxbaxsan oo xaqii iyo baatilkii kala bixinayo waaladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka meeshaan marka waladiina aataynaahum alkitaaba culamaau ahlilkitaab wamumin wamu'minuuhum ahlu kitaabka culimadooda iyo mu'miniinteeda ayaa laga wadaa marka lafdigu waa caam macnuhuna waa khusuus fa huwa caamun bimacna alkhusuus weeyaan waa caamun uriida bihi lkhusuus waxaana loo jeedaa kuwa mu'miniinta ah amaa kuwa xaasidiinta ah oo nebiga iyo risaalada ka xasdayo kuwa gaalada oo yacni iyagu marka sidaa xasadka gaalo gaalo ku noqday kuwa mushrikiinta ah kuwa risaalada nebiga duraayo ma ahan kuwaas waxaa la leeyahay waladiina aataynaahum lkitaaba yaclamuuna anahu munazalu min rabbika bilxaqi yani leanna waxay ka dhigan tahay markhaati oo kale in laga dhiganayo markhaatina waxaa laga dhigtaa qof cadaalad ku sifaysan gaalkuna cadaalad kuma sifaysna marka sidaasaa marka caamun uriida bihi lkhusuus oo u yahay oo dadka idinku caamaa tihiine dad wax akriyo oo wax qoro uma badnidiin carabta haddaad tihiine dadkii towreed iyo kutubtii hore yaqaanay kuwaas bal hala weydiiyo way nacam iyagaaba marka yacni tilmaamayo qul kafaa biاllaahi shahiida beyniyi wabaynakum waman cindahu cilmu lkitaabi oo kale way nacam kuwa marka mu'miniinta cabdullaahi bnu salaam iyo kale ayaana laga wadaa ee kuwa uu xasadka iyo cudurkaas uu dilooday ee xaasidnimada darteed kufriga ugu dhacay kuwaa iyaga wax la weydiinaya male dantoodaba maba yaqaanaanba kuwaas waladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aan siinay yaclamuuna way ogyihiin annahu ana alkitaaba kitaabku munazalun inuu yahay ku la soo daadejiyey min rabbika laga soo dejiyey ibnu caamir iyo xafs can caasim baa munazalun akhriyeen inta kalena bitakfiif bay akhriyeen oo munzalun ayay akhriyeen munzalun min rab min rabbika bilxaqi macnaahaana waa isku mid min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyey bilxaqi isagoo xaq ku dheehan xaalow xaq ku dheehan yahay ee falaa takuunana haddaba ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya ha ahaanin kuwa markaa shakisan ha ahaanin oo shakinayo watamat kalimatu rabbika sidqa wacadlaa watamat way taam noqotay kalimatu rabbika rabbigaa kelmadiisii waa taam noqotay sidqan min jihati sidqin xagga runta iyo wacadlan min jihati cadaalatin xagga cadaaladda laa mubadila ku bedelaa likalimaatihi alle kalimaadkiisa uma ahaanin wahuwa alle asamiicu mid maqlid badan waaye alcaliimu ogaal badan kitaabka xaqnimadiisa hadda marka waxaan kasoo waxaa laga soo hadlay alimaanu billaah waxaa laga soo hadlay risaalada nebiga wamaa qadarullaha xaqa qadrihi id qaaluu ma anzla allahu calaa basharin min shay halkaana waxaa looga hadlayaa aliimaanu bilkutub gaar ahaan weliba kitaabka qur-aanka xaqnimadiisaa la sugaa daa'iman qur-aanka makiga ah wuxuu aad iyo aad ugu dadaalaa arkaanta iimaanka inuu dadka ka saxo oo marka caqiido iyo aasaas adag inta loo dhigo oo qofku markuu aasaaskiisu uu xoogeysto hadhow marka yacni wixiisa kore waa qurqurxiso karaa laakiin haddii aasaaskiiba uu muhalhal uu yahay oo uu eber iska yahay qofkaasi hadda kor uu iska qurxiyaa wax macnaa usam ma samaynayso walidaalika kitaabkeenna waxaa laga bixinaa adnaa shakin iyo idinka gelin waayo xaqnimadiisa oo falaa takuunana min almumtariin haddana watamad kalimatu rabbika la raaciyey watamad way taam noqotay waa dhammaystirantay kelimatu rabbika xarafkan laba qira'a la akriyo ahlu kuufa iyo yacquub alxadrami waxay akhriyeen kelimatu cala tawxiidi mufraday akhriyeen inta kale ee quraa'dana kelimaat bay akhriyeenoo watamad kelimaatu rabbika marada kelimatu rabbika haddii la yihaaha mufradka haddii la idaafeeyo cumuum waaba laga faa'iideysan jiray nacam kelimaatu rabbika haddii la yidhaahna waaba waaba jamac oo marka yacni saalim ah w nacam ayb labada marka macna ahaan marka wax isbedelaya male meeshaa marka watamad waa dhammaystirantay marka la leeyahay xilli ay naaqis ahayd miyaa jirayna maya mufasiriintu waxay leeyihin sida abu xayaan layse almacnaa macnuhu ma aha annahaa kaanat naaqisatan inay naaqis ahayd awal uma kamulad ay kaamil noqotay walaakina almacnaa macnuhuse istamarat cala tamaam kelmadda alla taamay ahayd awalba haddana taamkeeda unbay ku socotaa waay macnaha kamaa fi lxadiid sida xadiidka ku jirtay watama xamzatu ala yani watama xamzatu calaa islaamihi watama xamzatu calaa islaamihi ay istamara waay macnaha marka rabbigaa kelimaadkiisu waxay ku daa'im noqdeen sidaas awalna saasay ahaayeen waana ku istimraartay arrintaa iyadan ayb sidqan min jihati sidqin xagga runta ayb sidqan min jihati sidqin xagga runta iyo wacadlan min jihati cadlin xagga cadaaladda sidqanna akhbaartay u laabanee wacadlanna axkaamtay u laabanee gara marka rabbigaa keli kelmadiisii waa taam noqotay min jihati sidqin xagga runta ay sidqan fi lakhbaari xagga akhbaarta marka run bay ku taam noqotay wacadlan fi laxkaami waayo iyadan lianna qur-aanku awaamirta alle waa un qur-aan yani qur-aanku laba shay unbaa marka yacnii uu ka hadlaa akhbaar iyo awaamir akhbaartiina sidqi iyo run bay ku dhisan tahay ee axkaamtii qur-aankuna cadaaladay ku dhisan tahay meel laga dura male waay marka alxamdu lilahi aladii anzla calaa cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwaja marka dad iska jaahiliin oo iyagu marka nasiibkoodu xumaaday unbaa qur-aanka qalooc iyo ka raadiyo ayb laa mubadila ku bedelaa likalimaatihi ma ahaanin ilaahay kalimaadkiisa wahuwa alle asamiicu mid maqlid badan waaye alcaliimu ogaal badan waay wain tudic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili اllah wain tudic haddaad adeecdo akhara man duul kuwa ugu badan fi lardi dhulka korkiisa ah yudiluuka way ku dhuminayaan can sabiilillaahi bay kaa dhuminayaan ilaahay jidkiisa xaggiisa in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala unbay raacayaan mala awaal yaqiin iyo xaqiiqo kuma socdaan wa in hum maa hum iyagu ma ahan ilaa yakhrusuuna kuwa mala awaalayo oo dorosaya maahay wax kale ma aha ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ogaal badan oo yacni ku ogaal badan oo yacni ka ogaal badan min gayrihi ka ogaal badan yudilu waa dhuminayaa alle man ayuu dhuminayaa alle yadilu dhumayo can sabiilihi jidkiisa ka dhumaayo xaggiisa wa huwa alle aclamu ku ogaal badan waayo bilmuhtadiina kuwa yacni kuwa hanuunsan ku ogaal badan waayo alle wain tudic haddaad adeecdid oo aada warkooda yeeshid akhara man axad yacni yacni duul kuwa ugu badan fil ardi dhulka korkiisa ah dhulka korkiisa waxa saaran kuwa ugu badan haddaad adeecdid oo aada warkooda aa yeesho yudiluuka way ku dhuminayaan can sabiilillaahi bay kaa dhuminayaan ilaahay jidkiisa waxaana loo jeedaa marka diinka alley kaa dhuminayaan akharu ahlil ardi baadi bay ku taagnaayeen haddana dadka adduunyada baadida unbaa badan dadka hanuunsan iyo dadka baadiyeysan macnuhu marka waxay tahay rasuulkii iyo mu'miniintii ayay kula doodeen mushrikiintaa la doodeen waxayna kula doodeen qadiyad soo socoto oo ah waxa aad idinku gowracdaanna in la cuno waa xalaalaad leedihiin waxa ilaahay uu dilo ee iska baktiyana yaan la cuninoo waa xaaraan ayaad dhahaysaan doodaas haddaad ku adeecdaan ilaa iyaga dadka badankood waa dhunsan yihiin haddaad marka warkoodaas aada yeeshaan marka waaba ku dhuminayaan waay marka yudiluka can sabiilillaahi bay kaa dhuminayaan in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala unbay raacayaan wa in hum wamaa hum iyagu maahan ilaa yakhrusuuna kuwa dorosaya maahan yuqaalu waxaa la yidhaha kharasa yakhrusu kharsan wa khuruusan faclun iyo fucuulunba waa lagu keenaa masderkeeda waa odorosi odorositaan shay aadan hubin inaad iska qiyaastood oo dorosto ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ku ogaal badan aclamudan xagga tarkiibka afcalu tafdiil haddii laga dhigo afcalu tafdiil haddii laga dhiga manta inaad ku camal siiso afcalu tafdiilkan oo mantu ay mafcuulu bihi u noqoto ay u noqoto afcalu tafdiil ay mafcuulu bihi u noqoto ma dhacdo oo afcalu tafdiilku dacfi baa ku jiro mafcuulu bihi ma nasbisanayo isaga ma nasbisto haddii hadda la dhihi lahaa ba- baa u qarsoonoo la gooyey ina rabbaka huwa aclamu man ay biman iyaduna xarafka jer meelo dhif a baa la gooyaa inu u go-aa meelahan oo kale iyada lafteedu marka dee daliil iyo wax u baahanayo facalaa haadaa marka xarafkan icraabtiisa ama tarkiibkiisu way isku khilaafeen sida ugu dhowna waxay tahay abu caliyin alfarisina uu icraabay ina rabbaka huwa aclamu in la yidhaha ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu cilmi badan oo wax cid kasto isagaa ka aqoon badan oo ka cilmi badan mantan marka caamilkeeda aawa yudilu baad usoo qori qadaraysaa yudilu waa dhuminayaa ilaahay man ayuu dhuminayaa yadilu ka dhumaayo can sabiilihi jidkiisa axadka waddadiisa ka dhumayo ka simbiririxanayo alla waa dhuminayaa marka mantaani waa mafcuulu bihi oo markaas caamilkiisa uu muqadar yahay aclamu inaad ku yacni inaad ku camal siiso iska ilaali waxaa kaloo bannaan in la yidhaha aclamuda waa afcalu tafdiilin laysa calaa baabihi waa afcalu tafdiil oo laakiin laysa calaa baabihi ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ey yaclamu inaad ku macnayso yaclamu inaad tidhaahdid man yudilu man yadilu yaclamu waa og yahay alla man yadilu waa ku ogaal badan yahay ma laqbeynaysid markaas ayb labadaas wej baan kasoo qaadanaynaa wujuuh kalena waa jiraan bimacnaa in ismu faacil laga laqbeeyo ina rabbaka huwa aclamu ay caalimun in la yihahdo caalimun man yadilu can sabiilihi wa huwa alle aclamu isaga ayaa ku ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsan midaana daba baa ku jirta waa lagu salladi karaa fakuluu mima dukira smu llahi calayhi in kuntum biaayaatihi mu'miniin fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna ama min bacdi maa kii qaarkiis ka cuna dukira lagu sheegay ismullaahi ilaahay magaciisa calayhi maaga korkiisa shaygaa korkiisa in kuntum haddii aada tihiin mu'miniina kuwa rumaynaya biaayaatihi alla aayaadkiisa wamaa lakum maxaa lahaantiina ahaaday oo idiin sugnaaday anlaa ta'kuluu fii anlaa ta'kuluu aydnan cunaynin mimaa kii xaggiisa aydnan ka cunaynin dukira lagu sheegay ismullaahi ilaahay magaciisa caleyhi korkiisa lagu xusay walxaal qad fasala alla uu kala bixbixiyey lakum idinka uu idiin kala bixiyey maa wixii xarama uu xarimay calaykum korkiina uu ka xarimay ilaa maa kii maahane udurirtum la idiin dhibaato geliyey ileyhi maaga xaggiisa la idiin dhibaato geliyey wa ina kahiiran wax badan kuwa badan layudiluuna way dhuminayaan annaasa dadkii bay dhuminayaan biahwaa'ihim bay ku dhuminayaan dookooda iyo ahwaa'dooda bigayri cilmin cilmi la-aan xaal ay ku dheehan yihiin ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ku aclamu ku cilmi badan bilmuctadiina kuwa xadgudbo labadan aayadood marka waxay ka hadlayaan qadiyada marka waxa keenayba masaa'il marka xukunka ku saabsanaan ka hadlaynay afa hayr allahi abtagii xakaman yaan soo marnay masaladii marka ay ka dhalatay oo aayaduhu ay ku yimaadeen ayaa loo soo daadegay oo qadiyada marka waxaa la isku khilaafay neefka baktiyo sharcigu wuxuu yihi neefka baktiyo oo iskiis u dhinto oo aan la gowricin gowrac sharciga aan ku dhicin waa bakti waana xaaraan meel cad ayuu ayuu ka maray mushrikiintiina shaydaankooda wuxuu u sheegayaa maya xaaraan ma ahne waa xalaal markaas uu sidaa u sheegayana waa ka dhaadhicinayaa shaydaanku wuxuu leeyahay war tii ilaahay dilay miyaa la xarimaa tii ayagu ay dileenna ma banaysanayaan nimankan waa falsafad shaydaan waayo marka arrintaa iyadan waa falsafad shaydaan waxayna ku tusee waa hal mas'ale hadda masaladan haddii ka waran marka shaydaanku uu ku guulaysto tashriici dhammaantiis inuu kaa dhaadhiciyo ama uu ku yidhaahdo war qur-aankan waa cibaadaad iska ruuxi ah axkaamtiisa hadda lagama bixi karo waqtigaana lama jaan qaadi kartee qawaaniin ha layska samaysta ninkuu ka dhaadhiciyo ma nool yahay ninkaas nacam nin dhintay waay nacam waayo hal mas'ala wuxuu leeyahay wain alle wain aطactumuuhum inakum la mushrikuun aayadahaasaan arkayna nacam ayb aayad soo socoto haddii marka arrintu ay sidaas tahay maxaad u malaynaya marka hal mas'alo oo neef baktiyey ku saabsan baa shirki uu ka imaanana waayo haddaad taxliilka iyo taxriimka ilaahay keyrkiis aada ku adeecdaan ood ka yeeshaan adinkoo og wax alla xarimayna aada saa ku xalaashataan wuxuu xalaaleeyena aada xarimtaan ogaada marka waa shirki baad ku dhacdeen oo waad gaalowdeen waa hal qadiyad baa marka qur-aanka uu ka warramay maxaad umalaynaysaa marka qadaayaad tiro badan maxkamada haddii loo furto ka waran marka baatilkaas ayb qofka marka waxa uu ka waantoobo waayo arrimaha noocaas oo kale ilaahayna naguma sallado marka alla wuxuu leeyahay fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna ama min bacdi maa kii wax kamida cuna dukira lagu sheegay ismullaahi ilaahay magaciisa lagu xusay caleyhi korkiisa in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina biaayaatihi aayaadkiisa kuwa rumaynayo amarkaani marka waa amru ibaaxa yacni waa idiin bannaan tahay wixii gowrac sharciga uu ku dhaco waa cuni kartaa haddaad adoo marka xalaal u arko haddaa iska dhaafto waa kuu bannaan tahay waa dhaafi kartaa taas adaa marka khiyaar amarkan marka waa amru ibaaxa wamaa lakum maxaa lahaantiina ahaaday anlaa ta'kuluu fii anlaa ta'kuluu aydnan u cunaynin mimaa kii xaggii aydnan uga cunaynin dukira smullaahi ilaahay magaciisa lagu sheegay caleyhi korkiisa walxaal qad fasala uu kala bixbixiyeyna alle lakum idinka uu idiin kala bixbixiyey maa xarama wuxuu xarimay calaykum korkiina uu ka xarimay ilaa maa kii maahane udurirtum la idiin dhibaato geliyey ilayhi kaa xaggiisa la idiin dhibaato geliyey maahane ayb ayb marka meeshan marka in kuntum biaayaatihi muminiin mu'miniintaas shardigaas marka id waa laga macneey karaa kuufiyiintu id bay ka macneeyeen id fakuluu mima dukira smullaahi calayhi ilaahay wixii magaciisa lagu xusay korkiisa cuna in kuntum biaayaatihi mu'miniin id kuntum biaayaatihi mu'miniin yani id cillo ah waxaad ahaateen ilaahay aayaadkiisa kuwa rumeeyaad ahaateen arrintaa darteed maadaama alla aayaadkiisa kuwa rumeeya aada ahaateen arrintaa daraaddeed ilaahay magaciisa wixii lagu sheegay cuna waay marka kuufi basriyiintuna iyagu waxay leeyihiin waa shardi calaa baabihi ah wasiiqad litahyiij dadkaa lagu kicinaa marka oo haddii lagu yidhahdo war haddaad mu'min tahay waxaa samey haddii lagu yidhaahdo yacni mu'min ma tihid lagama wadee war wixii la imaa waayo waa lagugu kicinaa arrintaasaa lagu kicinaa xaggeeda meeshaa marka mar walbo qur-aanku ay ku timaado labadaas macnaa ku kala jirto saasaan rabay markaan u soo laabtay marka halkan alla wuxuu le waqad fasala lakum maa xarama calaykum iyadoo alla uu idiin kala bixbixiyey wuxuu idinka xarimay mufasiriinta qaar baa waxay dhahaan waxaa lagu kala saarsaaray oo lagu kala bixbixiyey suurat lmaa-ida xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziir wamaa uhila ligayr illahi bihi walmunkhaniqatu waana khata arrintaa iyada ah waayo suurat lancaam waa suura makiya weyn halkanna wuxuu leeyahay alla waqad fasala lakum waaba la idiin kala bixiyey aa la leeyahay waa la idiin kala saaray marka aayad aan waqtigeeda la gaarin in la yidhaha waxay idiin kala saartay oo wax lasoo dhaafay laga dhigo suuragal maaha markan marka alla uu leeyahay waqad fasala lakum maa xarama calaykum tafsiilku waaba dhacay xagow ku dhacay marka isla suuradda qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yaطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayr illaahi bih kaas waay marka waqad fasaladaasna marka hadalkaas baa ku jira oo meesha lagu kala saaray waa isla suuradda dhexdeeda waina kaiiran kuwa badanna layudiluuna way dhuminayaan annaasa dadka biahwaa'ihim bay ku dhuminayaan dooqooda iyo ahwaa'dooda bigayri cilmin ogaan la-aan ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ku cilmi badan bilmuctadiin qiraa'aadku marka macnaahaan waxuma isbedelaya waqad fusila lakum maa xurima calaykum waa la akriyey waqad fasala lakum maa xurima calaykum waa la akhriyey waina kaiiran layadiluuna biahwaa'ihim waa la akhriyey layudiluunana waa la akhriyey yudiluuna marka la akriyana waa mutacadi mafcuul baa uqadaran yadiluunana waa ficil qaasir oo laazima ayb meeshan marka walaa taأkuluu mima lam yuaahay wadaruu daahira اlإثmi wabaطinah wadaruu ka taga daahira اlإثmi dembiga kiisa muuqdo iyo wabaatinahu kiisa qarsoon labadaa xaalad unbau noqon karaa daahir alithmina waxaa lagu fasiray yacnii dunuubta kuweeda muuqato wa baatinahuna kuwa qofka uu qarsado waay waxaa kaloo daahiru daahiru lithmi la yidhi jawaarixda waxay sameeyaanoo dunuub ah wa baatinahuna waxa uu qalbigu sameeyo qasad ah qaar waxay yidhaahdeen daahir alithmi waa zinada wa baatinahuna waa la saaxiibtanka oo qofku marka uu sad haween saaxiiba uu samaysto iyo siyaalkaas marka oo zinaduna de naagaha marka zinaysto jirkooda gato oo la og yahay inuu u galgalo waa daahir daahir alithmi wa baatinahuna mid aan lagu ogeyn laakiin hoos uu kala socdo labadaasba waa soo gelayaanna waa la yidhi wadaruu ka taga oo iskaga taga ficilkaani marka asalku waa wadara wadara waawd waa la iska gooyaa marka marka hadda waa waawgan waa iska cadafoo daruu daahir alithmi waxayna ku timaadaa inta la arko amarna waa ku timaadaa mudaaricna waa ku timaadaa wayadaraka waalihataka wadaruu daahir alithmi waa kana amar iyo mudaaric waa lahayaa wax kale oo ay ku timid male masder iyo maadi iyo waxyaabahaas oo dhan lama arka badanaa in aladiina kuwa yagsibuuna kasbanayo shaqaysanayo alithma dembiga kuwa shaqaysanayo sayujzowna waa la abaalmarin doonaa bimaa kiibaa lagu abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen yaqtarifuuna inay kasbanayaan walaa ta'kuluu ha cuninina mimaa kii xaggiisa ha ka cuninina lam yudkar aan lagu xusin ismullaahi ilaahay magaciisa caleyhi korkiisa aan lagu xusin wa inahu wa ina tarka dikri magaca alle oo lain la sheego in laga tago la fisqun weeyaan daaca ka bax wa inahu wa ina akla haadaa wax bisinka aan lagu gowricin cunistiisu la fisqun weeyaan halkaasaa damiirka loo celina wa ina shayaadiina shayaadiintuna la yuuxuuna way waxyoonayaan ilaa wliyaa'ihim asxaabtooda intii kaabay u waxyoonayaan liyujaadiluukum say idinla doodaan idinka wain aطactumuuhum haddaad adeecdaan ood warkaa ka yeeshaan inakum idinku la mushrikuuna tihiin kuwo shirki markaa falaya ayaa tihiin oo la imaanaya shirki aayaddan tafsiirkeeda marka ugu horeeya muxkamo miya mase waa mansuuqa waa la isku khilaafay abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikh walmansuuq wuxuu leeyahay qaarkood qaala bacduhum qaar uu ka sheegay marka fanasakha dalika fanusikha dalika wastuniya minhu aayaddan waa la nasakhay waxbaana laga soo reebay buu leeyahay faqaala alla wuxuu yidhi alyowma uxila lakum اطayibaat wa طacaamu اladiina uutuu lkitaaba xilun lakum ahlu kitaab cuntadooda waxa ay qalaan waa idin xalaal mar haddii la yidhi aayaddan marka wuxuu leeyahay waa mansuuqo taasaa lagu nasakhayo ee ahlu kitaabka ayagu waxay qalaan waa la cunaa ee ahlu kitaabka marka bisinka ma sheegayaan saas u wadaa marka bisinkii inaynan bisin ku dhawaaqaynin baa badan haddana lama kala qaadqaadin cuntaday waxa ay qalaan halla cunaa la yidhi idan marka aayaddaani waxay leeyihin waa mansuuqa laakiin wax naskio hadda xugun sharcioo la kor yeelay ma jiree waa hadday u badata marka cumuum la takhsiisiyey unbaa meesha yaala wastuhniyadana saasay keeni waayo mar haddii la yidhi wax aan magaca alle lagu gowracin ha cuninina haddii laga soo reebay ahlu kitaabka yahuud iyo nasaara waxay qalaan oo bisinna aynan sheegin oy bisinkii ka tagaan laga soo reebay waa caam la khasisay waayo maahane wax laga soo reebee iyada dhan lama kola iyada dhan marka aayadda dhammaanteed lama laalin oo meesha lagama bixinin waa mansuuqo lama dhihin marka aayaddaas uu keenay weliba waxay xujaysteen alqaasim ibnu mukhaymira taabiciga la yidhaahdo ayaa waxaa la su-aalay can dabiixati nasaara nasaarada ka waranaa la yidhi gowracooda hal tuukalu ma la cunayaa idaa samow calayha bigayri ismi illaahi kirishtanku hadday neef gowracaan magaca allana aysan sheegine magac kale ay sheegaan ka waranaa faqaala wuxuu yidhi nacam tu'kalu waa la cunayaaba haddayba gowracaan magac kaleba ha sheegaan walow qaaluu calayha bismi girjis bismi bismi jirjis hadday doonaan markay qalayaan bismi jirjisba ha dhahaan wili nacam marba hadday nasaare iyo iyo yahuud ay yihiin waxay qalaan waa la cunaya cumuumka aayadda marka wadacamu ladiina uutul kitaaba xillun lakum ayagoo gaalo oo shirki ku jiroo la og yahay baa ilaahay cuntadooda waxay gowracaan ou xalaaleeyey sidaasuu leeyahay taabicigan abu jacfar ibnu naxaas marka wuxuu yidhi wahuwa qowlu makxuul wacataa makxuul iyo taabiciga cataana qowlkaasay ku tageen oo qaala cataa wuxuu yidhi waqad calima allahu tacaala dalika minhum wa abaaxa dabaaixahum ilaahay waxa ay sameeyaanna waa ogaa waana baneeyey waxa ay gowracaan waana wahuwa qowlu rabiicata rabiica sheekhu maaligna sidaasuu ku tegey wahuwa yurwaa can abidardaa wa cubaadata bni saamitna waa laga warinaa saxaabada abu jacfar marka wuxuu yihi wahada alqowlu hadalkanuu yihi low kaana ijmaacan warkan dambe on hadda akrinayay xataa hadday ijmaac ijmaac hadda maahane hadday qowlu caamati alculamaa hadduu ahaa lahayo xataa lamaa wajaba an yakuuna fiihi daliilun calaa naskhi ilaayati aayadda nasakheeda maba tusi lahaynba xataa hadday culimmadu dhan qowl ay ku ijmaacaan oo ahaan lahaa aayaddan inay mansuuqo tahay ma laga fahmeyn wala kaana istihnaa'an wax kale ma noqdeene istihnaa buu noqo lahay wax si caama inta loo sheegay afraad laga soo bixiya qadiyad laga soo saaray arrintaa iyadana maxaa la yihaha caam iyo khaas waay takhsiiskii iyo iyo cumuumkii waay inkastoo isdilaaxa salafka qaarkood takhsiisku ay ayagu u yaqaanaan naski walaa mushaaxata fi lisdilaax sidaa iyadoo ay tahayba haddana jamaaco min asaxaaba waxaa ka ansaxday arrintan hadday magac alle magacaan ahayn ku dhawaaqaan inaan la cunaynin waxa ay qalaan minhum caliy bnu abi aalib baa ka mid a oo wuxuu yidhi idaa samictahu yaquulu bismi lmasiix haddaad maqasho nasraanigii oo bismi lmasiix dhahayo falaa ta'kulhu ha cunin fainahu mima uhilla ligayri illaahi bihi waa wixii ilaahay geyrkiis loogu qayliyey waay markii la qalayay waana soo marnay waidaa lam tasmac haddaadan maqlin fakul cun liannahu qad axalla laka dalika qad uxilla laka dalika waa lagu xalaaleeyey shib ayuu yidhi ama bismi illaahi buu yidhi cun magac kale haddaad ka maqasho ha cunin wahuwa qowlu caaishata wabni cumar caaisha ibni cumarna sidaasay ku tageen wakariha maalikun dalika walam yuxarimhu imaamu maaligna waa kahday mana xarimin aqwaal kalou sii sheegay marka intaas marka waxay ku saabsan tahay aayaddu mansuuqa mi amase waa muxkama baxhi labaad waxa uu yahay haddou qofka muslimkaa uu ka tago bisinka see la yeelaha qof muslim baa xoolihii qalay bisinkiina waa ka tegey saddex madhab baa ku jirta marka meeshaas madhab wuxuu leeyahay haddii uu ka tago bisinka ama ha hilmaamo ama ha xasuusnaado la cuni maayo xoolahaas sawaaun kaana caamidan am naasiyan aw naasiyan wuxuu rabaa ha ahaado la cuni maayo qowlkaa marka yacni bacdi aimati salaf ayaa sidaas ku tageen oo halkan marka imaamulbaqawiba waa ku sheegaa wakhtalafa ahlulcilmi fi dabixati اlmuslimi ida lam yadkur isma اllahi calayha fadahaba qowm ilaa taxriimiha sawaء taraka tasmiyata caamidan ow naasiyan wahuwa qowl bni siriin washacbiy ibnu siriin iyo caamir ibnu sharaxiil shacbi baa sidaas ku tegey waxayna xujaysteen aayadda daahirkeeda madhabkooda waxaa kasoo horjeedo madhab kale oo iyadu dhahayso hadduu qofka muslimkaa bisinka ka tago ama kasha uga tago ama ha hilmaamo dabiixadaas waa xalaal ibnu cabaas baa laga warinayaa qowlkaas wahuwa qowlu maalikin washaaficiyi wa axmeda ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin waana qowlka maalik iyo shaafici iyo axmed ay ku tageen fii riwaayatin axmed riwaayaat buu leeyahay riwaayo riwaayaadka ka mida sidaas oo waa maxay hadduu kas uga tago iyo hadduu uga tago hilmaan wax dhiba male waa la cuni karaa waayo iyaga waxay leeyihiin mu'minka bisinka qalbigiisuu ku jiraaban ayb waxayna u deliishadeen marka xadiid bukhaari uu warinayo min xadiidi caa-isha oo waxay tihi caa-isha qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuul allow ina hunaaq aqwaaman meeshan dad ayaa joogo xadiidun cahduhum bishirkin mar dhow gaalnimo ka soo baxay ya-tuunaa biluxmaanin hilba ayay noo keenayaan laa nadrii ma ogin yadkuruuna sma allahi calayha am laa bisinka ma ku sheegeen mase kuma sheegin markay gowracayeen aanaan ogeyn qaala wuxuu yidhi udkuruu antum isma allaahi idinka ilaahay magaciisa xusa wa kuluu cuna bismi illaahi intaa dhahdaan idinka cuna marka haddii bisinka dabiixada ou shardi u yahay imaamu shaafici wuxuu leeyahay qofka muslimkaa gowraciisu haddii bismi illaahi inuu dhaho ay shardi u tahay kuwaan in la o yacni in la ogaa waayo marka la garan waayo bisin ma la dhahay mase lama dhihin arrintaa waxay keeni lahayd marka inaan lagu dhi inaan la cune la cuneen ayay keeni lahayd waayo shaygu hadduu shardi yahay ama ha la hilmaamo ama yaan la hilmaamin marba haddaan la ogeyn ma la geli karo mana lagu dhiira karo weliba haddii la raaco asalka oo al aslu fi luxuumi alxurmatu hilibku asal xurmaa u aban haddii marka waxay leeyihiin meeshaas walow kaanat itasmiyatu shardan bisinku hadduu shardi yahay lilibaaxati uu u yahay lakaana shaku fii wujuudihaa maanican min aklihaa ka shaki fii asli dabxi u fiirso haddii lagu shakiyo ninku waxaan ma gowracay mase lama gowracin haddii lagu shakiyo ma la cuni karo aa xaaraan in la cuno haddii lagu shakiyo bisinkii ma yiri mase ma dhihin hadduu bisinku sida gowraca oo kale xagga xukunka uu la mid ahaan lahaa ma la cuneen meeshaana xadiidkanna wuxuu leeyahay idinku bismi illaahi iska dhehee cuno hilibkan marka waxaa muttafaqna ah hilib karsan ama hadda qalan inaad adigu markaad cunaysa bismi illaahi dhada markaad bismi markaa cunaysa maahan markaad gowracaysid maahan soo ma garan halkaasuu marka alimaamu shaafici uu qabsaday qowlka saddexaadna waxa uu yahay hadduu kas uga tagana ma bannaana hadduu hilmaamana waa bannaan tahay qowlkaa marka isxaaq iyo ayaa ku tageen waxaadna moodaa acdalul aqwaal in la dhihi karaba waayo qofku marka isagoo og inuu bismi illaahi dhihi waayo wax keenayo ma sahlana waxaa jirta marka mararka qaar culimada qaar waxay yidhaahdaan haddii bisinku uu ka tago mustakhifan soo fududaysanayo kale ma la cunayo qolyahan marka shayaadiinta iyo jinniga wax u gowraco mingiska iyo booranaha iyo xoolaha marka loo keeno iyaga bisinka waaba kas baaba looga tagaan oo qofkii marka wuxuu leeyahay xoolihii jinni buu u nadraa isagiibuu u gowracaa bisinkiibuu bisinkii ilaahay buu ka tegaa kaasida waaba shirkibuu ku jiraa waaba qof mushrigan waxa noocaa sameynaya waxay ku leeyihiin xoolo shaydaan waa bisin lama sheegi karo adiga yaa shaydaan u rarnaaw yaa ku yidhi marka gowracusow cibaado maaha say gowraca waa cibaado fasalli lirabbika wanxar ay wanxar lirabbika ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin shaygan marka mar hadduu cibaado yahay haddaad shaydaan ugu taqarubtay waa ku gaaloobay waana shirki aayaddan marka macaanidaas baa ku jirta walaa taأkuluu ha cuninina mimaa kii xaggiisa ha ka cuninina lam yudkar aan lagu xusin ismullahi ilaahay magaciisa caleyhi korkiisa wainahu kaas cunistiisa damiirka waxaa loo celinaya waina akla haadaa ama wainahu waina tarka dikri dikriga magaca alle in la sheego laga tago la fisqun waaye waa fisq daaca ka bax oo fisqigaani hadda markaad waxaa weeyaan waa kii gaalnimada ahaayo aayadda qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu riijisuun aw fisqan uhila ligayr اllahi bihi waina shayaaiina shayaaiintu la yuuxuuna way waxyoonayaan ilaa wliyaa'ihim awliyadooday u waxyoonayaan liyujaadiluukum say idinla doodaan idinka wain aطactumuuhum haddaad adeecdaan ood warka ka yeeshaan ood taxliilka iyo taxriimka ku adeecdaan inakum lamushrikuuna mushrikiinaa tihiin idinka alimaamu طabari wuxuu yidhi inakum lamushrikuun ey inakum idan mihluhum iyagoo kalaa tihiin id kaana haaulaa'i kuwaan ya'kuluuna almeytata baktigay cunaayaan istixlaalan ayagoo xalaashanayo faidaa antum akaltumuuhaa idinku haddaad cuntaan kadalika sidaadaasoo kale faqad sirtum midlahum iyagoo kale aada noqoteen mushrikiina xataa haddaydnan cunin laakiin inay xalaal tahay aada aamintaan waa ku gaaloobeysaan ilaa meesha ictiqaad baaba soo gale ibnu caashuur wuxuu yidhi ataxriir watanwiirka uu ku yidhi walmujaadalatu hunaa doodda meeshan lagu sheegay warkan marka war aada muhiim u ah waayo in aada marka loo loo fiiriyo u baahan wuxuu yidhi walmujaadalatu hunaa doodda meeshan fii ibdaali axkaami alislaam dooddu waxay ku wajahan tahay axkaamta islaamka in la burburiyo wa taxbiibi alkufri dadka in gaalnimada la jeclaysiiyo wa shacaa'irihi la jeclaysiiyo gaalnimadu marka hal nooc maahan kirishtaanku keliya maahan gaalnimada aan ka hadlayna kirishtaanku waa gaalnimo yahuudiyadu waa gaalnimo diin la-aantu ilxaadku waa gaalnimo waxaa gaalnimo ah marka yacni waxyaabahaas oo dhan sharcigii ilaahay oo la yacni la baal maro oo dhinac layska dhigo oo in waktigaanu ounan saalix u ahayn oo mabaadi' lagu soo bedesho mabaadi'daas waa gaalnimo iyadan waa kufri waxaas oo dhan buu ka hadlaa marka dooddu marka waxay ka taagan tahay axkaamta islaamka in la baabi'iyo wa taxbiibi alkufri wa shacaa'irihi kufriga iyo shacaa'irtiisana dadka la jeclaysiiyo mithlu qowlihim waa warkooda oo kale kayfa na'kulu sideen u cunaynaa maa taqtulu maa naqtulu biaydina waxaan gacmaheenna ku dilayno walaa na'kulu aanan u cunaynin maa qatalahu llahu wuxuu ilaahay dilay waxaan gacanteenna ku dilnay maxaan u cunaynaa waxa ilaahay dilana aanan u cunaynin hadda doodan waa mithaal laakiin waa buuxdaa waaqiceenna haddaan ku dabaqno yani maxaa gacanta laysku gooynaa qof maxaa dhagax loogu dilaa ciqaabahaas ciqaabihii waqtigii casrujaahiligii waayaa kuwa dhahayaan kuwa waxay leeyihiin waqtigii mugdiga ayay u yaqaanaan dark ageska waqtiyadii marka mugdiga lagu jiray wixii la samey jiray hadda in la sameeyo maaha wuxuu ku leeyahy hadda maad keenteen in dad gacan laga gooyo maaba hadda la keenayba oo maxaa dhacay dadkaan u turaynaayuu ku leeyahay wax yar miyaa dad yacni boqol dollar iyo konton dollar miyaad qof gacantiis u dhaafsiine waa dood axkaamta islaamkana lagu burburinaayo tan kale ee khilaafsanee gaalnimadana dhidibada loogu taagayo imaa qofka inuu diido iyo imaa inuu ogolaado hadduu ogolaadana waa tan wain adactumuuhum inakum la mushrikuun haddaad diididna mumin iimaankaaga baaqi kuu ahaanaya dadkii maanta yacnii fii cuqri daari yani muslimiinta daartooda dhexdeeda ayaa islaamku meelo badan oo qariibba ku yahayba oo xagga axkaamta iyo marka laga hadlaayo iyo yacni qariib bay noqonay waxaa laga yaabaa qof konton sano lixdan sano jiro toddobaatan siddeetan inuunanba aragba axkaam islaamoo ladabaqan inuunan arag baa laga yaaba yani axkaamta islaamka qaar kamidaan ujeedaa dabcan kitaabkii hadday ku taalla maxaa maxaa haysto oo ku dhegan in la dabaqi waayo keliya lagu gaabsan maayo haddana weliba waxaa lagu furaa dood qaar baa waxay leeyihin marka dooda sidaas dhehayso hadda axkaam islaam uu ka hadlaa qofkaas axkaamtii islaamkuu ka sheekeyna markaasuu leeyahay doodda sidaas dhehayso waqtigan looma baahna doodou ku tilmaama meeshaasuu marka wuxuu yidhi macnahaas dooddu marka sidaasay ku saabsan tahay buu leeyahay kuwan gaalada doodooda wa ta'kiidu lkhabari biina biin biina wain adactumuuhum inakum sow lama dhihin wata'kiidu اlkhabari biina waxaa loogu adkeeyey litaxqiiqi iltixaaqihim bilmushrikiina in arrintaas gaalada mushrikiinta qofkaasi oo uga daba tegayo ou ku haleelayo in la taxqiijiyo marka majaaz iyo ta'wiil iyo malaha litaxqiiqi iltixaaqihim bilmushrikiina idaa ataacuu hadday adeecaan ashayaadiina shayaadiinta wain lam yadcu llaha shurakaa yaynanba dhihin ilaahay shurakou leeyahay fiirso xataa ilaahay macbuudyaal kaloo lala caabudaa jiro haddaysan dhihin laakiin daacada ay ku raacaan shaydaanka wax ay og yihiin xalaal inuu yahay intoo u xarimo ay raacaan inakum lamushrikuunada waa haleelayaan waana taxqiiquna sidaas ku socdaa aayad kaloo alla ku yidhi alam achad ilaykum yaa bani aadama anlaa tacbuduu shayaan shaydaan ha caabudina maxaa laga wadaa ha u sujuudina bis miyaa laga wadaa maya ee waxa uu faraya ha yeelinina oo ha adeecinina waay ayb wain aطactumuuhum haddaad adeecdaan inakum idinku lamushrikuuna tihiin kuwa markaa yacnii mushrikiin ah ayaa tihiin hadalkaas marka aan waday ibnu cashuur sidaasuu yihi wain lam yadcu wain lam yadcu llaha shurakaa lina lianna takhdi'ata axkaami اlislaami tusaawi shirka axkaamta islaamka oo lagu gaf xugmiyo oo la yidhaaha waqtigan munaasab uma aha waa qaldan tahay ciqaab qal yacni ad adeyg badan oo ku jira waaye sidaas la dhaho oo axkaamtii islaamka la gaf xugmiyo shirki bay u dhigantaa waaba shirki falidaalika sidaas ayaa ixtiija waxaa loo baahday ila ta'kiidi in la adkeeyo ow araada ama wuxuu doonay inakum la saa'iruuna ila shirki baad aadaysaan aada ahaanaysaan fa ina shayaadiina shayaadiinta iyagu markaa yacni waxay doodahaas bay marka yacni idinku simbiririxinayaan waina fa ina shayaadiina latastadrijukum bilmujaadalati dooda ayay marka idinku ay idinku sabaansabayaan xataa yabluguu bikum ilaa shirki ilaa ay shirki idin gaarsiiyaan awaman kaana meytan faaxiyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas awaman axad kaana ahaaday huwa isaguba meytan mid dhintay faaxiyaynaa aanu noolaynay huwa isaga aan noolaynay biliimaani aan ku noolaynay awaman ruux kaana ahaaday huwa isaguba mayitan meytan mid dhintay oo baktiyey shirki iyo kufri ku dhintay ku baktiyey gaalnimada waa waa bimansilati dhimasho waay waa mowt fa axyaynaa aan noolaynay hu isaga bil iimaani aan ku noolaynay oon muslim ka dhignay wajacalnaa aanu u yeelnay lahu isaga nuuran iftiin aan u yeelnay nuurka oo yamshii uu ku soconayo bihi iftiinka fi nnaasi dadka dhexdooda uu kula soconayo kaman miyuu la tooyahay khabarkii waa kan kaman miyuu la tooyahay yuu la mid yahay mathaluhu kaman miyuu la tooyahay mathaluhu fi اظulumaati kaman miyuu la tooyahay huwa isaguba fi ظulumaati mugdiyaal ku sugan mathaludan halkan ku jirta waa sila sila markay leeyihiin waxay ujeedaan xagga icraabta waa zaa'ida waana ku timaadaa mithluda sidaas oo kale icraab ahaan marka macno ahaanda macnay leedahay laakiin icraab ahaanta ayay ujeedaan marka macnuhu wuxuu noqonayaa kaman miyuu la tooyahay qofkaasi kaman mathaluhu miyuu la tooyahay axad huwa isaguba fi dulumaati mugdiyaalo dhexdooda ahaaday laysa xaal ounan ahayn ounan ahaanin bikhaarijin ku kabaxaaya minhaa mugdiyaalka ka baxaaya aan ahayn kadalika sidaa gaalka aan u hoojiyey oo kale buu alla leeyahay sidaadaas oo kale ayaa zuyina lilkaafiriina gaalada loogu qurxiyey maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen awaman kaana meytan faaxiyaynaahu mowdkuna waa kufriga noloshuna waa xayaataduna waa iimaanka xarafkan marka meytan yacni naafic mayitan buu akhriyey fii suurati lxujuraatna ayuxibu axadukum an yaأkula laxma akhiihi mayitan buu akhriyey meeshaas waayat lahm اlardu اlmayitatu na waa akriyey fii suurati yaasiin dhammaan bitashdiid buu akriyey saddexdaa inta kale quraa'dana waxay akriyeen meeshaan meytan ayb faaxyaynaa aanu noolaynay huwa isaga biliimaani aan ku noolaynay waa oon hanuuninay tasawar marka qofka marka iimaanku uu ka maqan yahay oo islaamnimadu ka maqan tahay waa meyd qof dhintay waa kharaab marka iimaan ou helana xayaataa qalbiga soo gelayso noloshu waa laba nooc nolol qalbiga ou noolaanayo iyo nolol jasadku ou noolaanayo midda marka qalbiga ou noolaanayaana qofka muhim u ah insaanku marka waa inuu ilaaliyo macnawiyaadka iyo xisiyaadka labadaba maahan inaad xisiyaadka keliya dabagasho haddaad xisiyaadka dabagasho waxaad noqonaysaa maadi qof maadi iska abaad noqonaysaa waxaadna shabahaysaa nolosha maanta galbeedka siday u badan tahay xayaata maadiya wax macnawiyaado u harayna male nimankaasna waayo diintii xataa iska eberka ahaydoo baatilka ahaydoo yacnii wax unna ay ku jireen oo marka ayagu aynan bedelin diintii noocaas ahaydna waa ka tageenoo ilxaaday ka doorteen qofku marka muxuu noq maxay noqdeen marka maadiyiin bis iyagaana ka cabanayo waxay ku leeyihiin dadkeenna mushkiladeedu maada dad maadiyiinaan iska noqono materialist materialisma nagu badatay maadadaasaan aaminay heer waa ka gaarnay maadadii laakiin qofku maado kuma dhismee qalbigii iyo waxyaabihii ruuxaaniyaadkii iyo macnawiyaadkii eber qaarka marka caqliga le waxay leeyiin waa in la soo celiyaa macnawiyaadka naam marka macnawiyaadku ninba meel uu ka doonaa ayaga marka naam nin ilaahay waa hanuunina waa sida aayaddan ay sheegaysee macnawiyaad markuu raadiyaba islaamku iska iskaga soo hanuunaha naam ninkaas waa nasiib badan yahay naam ayb mid kalena wuxuu aadayaa marka diimo kale ayuu wax ka raraadinaa naam oo waxay waxaad arkaysaa dad awal kirishtaan ahaa malaaxidan noqday macnawiyaad iyo ruuxaaniyaad inay helaan darteed buudiiste u noqday inta badan buudiistahay weliba galaan waxaan la yidhaha marka yacani budhisimka ama waxay galaan baal kaloo iyadana ka agdhow baa jirto la yidhaha thawism thawisimka qofkan marka waxaan maxaa u gashay markaa tiraa wuxuu leeyahay xoogaa waxaan ka raadinayo uu leeyahay ruuxda inay isaafi ii noqotaan rabaan ruuxdii inay saafi noqon ruuxdii marka ma shirki miyaa ruux saafi garaynaya laba go-oodo laba go-o marka wuxuu qaadanaa oranjada midabkeedoo kale ah cagacadaanow soconaa madaxuu xiiranaa waxaas marka ruuxaaniyaad buu ka raadinaa marka dadka buudhisimka galaya ee ee galbeedka waa badan yihiin ma yara iyo laftooda marka nina halkaasu u baqoolah nin kalena wuxuu u baqoolayaa marka islaamkii intuu qur-aankii aqriya cajaa'ibtiisa arko iska hanuuna alumuuru biyadillah ilaahay hana hanuuniyo hanuunkana hanagu dilo qofku waxa uu iska kasbaday maahane wax ilaahay uun ku nooleeyo way mana ahan inaan u aragno arrin iska ruutiini ah arrin iska caadi oo inaad iska noolaato islaamnimada waa arki jiray waa iskaga dhaqmi jiray wax aadan ka shukrinin sax ma ahan waa inaad mar walba aan ka shukrino islaamnimada ilaahayna siiye naam gabalaa marka gaalada waxay leeyihiin diimuhu waa iska arrin juqraafi ah way naam wuxuu ku leeyahy anu haddaa adiga soomaaliyaad ku dhalatay muslima aada noqonay haddaad ku dhalo lahayd rome oo kale katoliga ahaa lahayd uu kuleeyahay waxaas wax jira maaha waayo dad waxaa jiro yacani adduunyada salkeed ku dhashay oo aan muslim ka agdhoweyn oo hanuunaya oo hanuunayaa la arkaa waan arrin iska juqraafi ah ma aha ma ahan juqraafi ninkii doonana ilaahay meeshiisau hanuun meeshuu joogo hanuunku seena awaman axad kaana ahaaday huwa isaguba may maytan mid dhintay oo kufrigii shirkigaa markaa yacni uu dilooday fa axyaynaa aan noolaynay hu isaga wajacalnaa aanu oo iimaanka aan ku noolaynay wajacalnaa lahu aanu u yeelnay nuuran iftiin aan u yeelnay iftiinka oo yamshiya uu ku soconayo bihi isaga fi nnaasi dadka dhexdooda uu kula soconayo kaman miyuu la tooyahay axad mathaluhu fi dulumaati huwa isaguba fi dulumaati mugdiyaal dhexdooda ahaaday laysa xaal usan laysa xaal uusan ahaanin bikhaarijin ku kabaxaya minhaa mugdiyaalka xaggooda kadalika sidaan kuwaa u hoojinay gaalka kuwaa ku doodayo baatilka sidaan u hoojinay sidaadaas oo kale ayaa zuyina lilkaafiriina gaalada loogu qurxiyey maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiihaa wakadalika sidaa wakadalika sidaadaas oo kale kamaa jacalnaa fii makata sanaadiidaha reer makasaan odayaal dadka diinka ka hortaagan aan ugu yeelnay sidaadaas oo kale ayaan jacalnaa aan u yeelnay sidaas i leeg oo kale aan jacalnaa waxaanu ka yeelnay akaabira mujrimiihaa kuwooda qaryadaa kuwooda dembaabay kuwooda ugu waaweyn ayaanu yeelnay fii kulli qaryatin baanu ka yeelnay qaryo kasta dhexdeedaanu ka yeelnay marka akaabira mafcuul awal in laga dhigo fii kulli qaryatinna mafcuulkii labaad laga dhiga jacalana sayara laga laqbeeyo marka aka mujrimiihaana in akaabirada loo mudaaf loo idaafeeyo akaabira mujrimiihaa marka saa qaryada dadkooda dembaabay kuwooda ugu waaweyn ayaanu ka yeelaynaa fii kulli qaryatin magaalo kasta dhexdeedaan ka yeelaynaa wey magaalo walbaa marka dad sharta hogaamiyaal ku ah ayaa joogo oo dadka diinka ka celiya ilaahay diinkiisa subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo la dhihi karaa iyada qaar ay yidhaahdaan wakadalika sidaadaasoo kale yaa jacalnaa waxaanu ka dhignay akaabira kuwa waaweyn ayaanu ka yeelnay fii kulli qaryatin qaryo kasta dhexdeeda kuwa waaweynaanu yeelnay mujrimiihaa ayaan yeelnay laga bedelo akaabira waa icraab labaad waaye in laga bedelo oo bedel la laqbeeyo oo akaabirada laga bedelo icraabkaas iyo kuwa lamidkaana marka oo aan kii hore aan ahayn oo akaabira iyo mujrimiihaa aan mudaaf iyo mudaaf ileyhi aan iskaga dhigaynin abuxayaan waa daciifiyey baxrulmuxiidka waxa dacfiga keenayana waxay tahay akaabir waa afcalu tafdiil oo la jamciyey way afcalu tafdiilkana lama jamciyo ilaa idaa kaana maqruunan bial al markay la xiriirto ama loo idaafeeyo ama la idaafeeyo macrifo iyo loo idaafeeyo kale taasaa marka waxay keenaysaa marka in mujrimyahaa bedel laga dhiga iyo dacfi gelinaysa ayb liyamkuruu waxaanu sidaa ugu yeelnay liyamkuruu inay markaa yacni hagarsadaan oy shirqoolaan fiihaa magaalooyinka ay shirqoolaan oo dadka magaalooyinku ay intay shirqoolaan meel xun ku hogaamiyaan wamaa yamkuruuna mana shirqoolayaan ilaa bianfusihim nafahooda unbay shirqoolayaan wamaa yashcuruuna mana oga oo iyagu sidaa ma dareensana hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih wax yar xoogaa sheekh marti a nala joogo sheekh axmed suudan a nala joogo ayaantan marti buu noo ahaa marka kelmad ayuu codsaday inuu idinla wadaago oo uu jeediyo shan daqiiqo meelahaas ah marka isagana in shaa allahu tacaala aan ku soo dhaweyna in sha allahu taala barak